hay-adihii ku shaqada lahaa baanu ku horeynay maarayaha wakaalada biyahaanu ka bilownay asayman iyo gaadhayna goluwna oo ah intaanu la furnay waxaanu ugu horeynay maarayaha wakaalada biyaha haddaanu maarayaha wakaalada biyaha aragnay oo aanu kulankii ugu horreeyey la yeelanay wuxuu noo sheegay in gaadiidka booyadaha biyuhu gebi ahaanba gaadiidka booyaduhu qaaniyaa wax biyaah oo isaga wakaalad ahaan ay ka iibsadaan inaanay jirin ko xidhiidhna aanay lahayn marka laga reebo halkaas bay leedahay wakaaladu oo halkana halkaa kaagu xaqiyuugu jiro oo ka dhaansada ciidamada qaranka kuwa boliiska kuwa asluubta cisbitaallada waaweyn sida kuwa adna kan weyn ee dawladdu leedahay iyo manhal iyo kuwa brayfatka ah ee wax lagu qabo intaasaan anu ku filanahay buui iyo kale oo aan gooyadahana dhex mara ma jiraan waayo biyama mahaya buui magaalada haddaan biyo booyadaan ka iibiyo inayo dadkan siina mustaqbalka dhow laakiin wuxuu noo sheegay inaan biyaha halkaa laga soo qaadayaana aanay biyo la leexinayo ahayn koob iyo toban ceel halkaa laga qoday koob iyo tobankaa ceel ceel nin imaaraadkiya oo uu qoday dawladda ku wareejiyey dawladdu maanta ay gacanta ku haysa lacagtii beedka loogu qodi lahaa waxa uu noo sheegay iyadana in ay wasiirkan cusub markii la magacaabay ay isu yimaadeen nimankaas sida badanna wuxuu yihi carabtu waxba may saxiixin oo xasiiska maanaangelini wax la baryayo oo de dawladdu markii hore diduday ugu tagtay u baryo tagtay ahay wasiirkan cusub wuxuu qoray buu yihi intay mashruucii keeneen maalin dhaweyd beedka sideed inja inuu yidhaahdo mid labiyo toban in loogu bedela iyana way ka adbay sideed iyo tobankaa kilomitir ee biyaha la keenayo dawlad hoose iyo mid dhexe oo ku tala jirta inay geyso halkaana ma jirta buui awoodda aanu kaga soo qaadayno geed hore baashan bari ee aanu ku geynayno geed soddon kilomitir oo sidaas iyo soddon sidanay noqonaysa wax nagu kalifaya awood aanu u hayno cid aanu culays ku hayno aanu leenahay sidaa yeela midna ma jirto taas labadii kolob ta kale hooyadaha waxaa lagu kordhiyey lacag wadooyinka loo samayna octoobar two thousand thirteen codkii ugu badnaabay golaha wakiiladu waxay ku ansixiyeen ariga lo-da geela ciro waanu u tagna waanu weydiinay sharciga uu noo wado baabuurta waaweyn ee saddexda tan ka weyn maaha booyadaha wax booyadaha gaaru hay ma jiraan wixii saddex tanka yar ee bas taxi lancruiser waxaasoo dhan leh waxaa lagu kordhiyey lacag gaaraysa sideetanku gawaarida ka waaweyn saddexda tan ee enatareega leh ee rogada leh aduu wuxuu sheegayaa saddex tan iyo wixii ka weyn iyagana waxaa la saaray lixdii bilood ba in laga qaado hal mar saddex boqol oo ciro markaanu waraysanay guddoomiyaha golaha wakiiladu sharcigiina uu noo soo dhiibay wuxuu noo sheegay inay toddoba boqol oo kun ahayd halkay xukuumaddu markii hore soo qoratay iyagu culays badan ay saareen xeerkii ah saddex boqol oo kun lixdii bilood ba inay ka soo reebeen waxaa kaluu noo sheegay xeerkaasi inuu tijaabo yahay oo muddo lix bilooda golaha wakiiladu xeerka waxay ku qoreen xagga dambe xeerkani wuxuu tijaabo yahay muddo lix bilooda saddex baa tegey saddexna way hadhay haddaan intaa ka gudbo qoladii booyadaha waa la arag booyaduhu waxa weeyaan dee magaalada boqol kiiba toddobaatan iyagaa u dhaamiya hadday boqol kiiba toddobaatan biyaha u dhaamiyaan dad wax kala iibsada oo aan de beedkan uu leeyahay wakaaladda xidhiidhba lagama dhexeeyo ay runtoo tahay bay noo sheegeen waxay noo sheegeen lacagtaasi marka dhinac laga eego inaanay badnayn marka dhinac laga eegana inay badan tahay oo boqol kiiba saddex boqol baa lagu kordhiyey bay leeyihi boqol kiiba saddex boqol hadda boqol kiiba saddex boqol ay sheegeen haddana markaad eegto dadweynaha somalilan oo dhan lacagta waxaa la yaha lacagta horumarinta wadooyinka awalla sideetan baa laga qaadi waxba yaani hadalkaa ku dheeraanine guddi baa maanta joogta guddi bay samaysteen booyadii halkanay noogu yimaadeen dawladdana iyagoo markaa shaqaaqadii hoos yaro dhacday oo qabowday oo booyadihii shaqaynayaan baanu anagu arrinka galnay ilaa iminkana inay meel wax isla dhigaan ayay ku tala jiraan meel fiicanna waa u maraysa annagu markaa haddaanu aragnay ina waran caddana wuxuu noo sheegay inaanu deminay cabdicasiis kamaale ninka la yidhahdaa ku xigay cabdicasiis wuxuu noo sheegay cashuurta uu qaadi jiray iyo tan inay kala duwan yihiin tan waxaa la yidhaha horumarinta wadooyinkooda waa taynaba aynu bixin ciyaalkii iskuullada dhiganayna iyadoo laga qaadayo waarka cashuurtii wasaaradda maaliyaddu qaadi jirtay wuxuu yihi miisaaniyadda waxaa lagu yimid nine eighty seven million dollar iyadoo sanadka waxaan kordhiyey bu yidhi intii ay ahayd in le boqol iyo labiyo afartan baan ka dhigay lacagtaa waxaan u kordhi waxaan ka helay bu yidhi cashuur siyaastii laygala baxsan jiray ayaan dhimay fifty percent iyo thirty percent baan dhimay bu dabadeedna dadkii si ani footarabaan iyo wixii ay darin jireen way joojiyeen bu yidhi qof waliba wixiisa u cashuurtaa waxaan helay bu yidhi dakli fara badan laakiin jaban halkaasaa seventy eight million ka keenay imikana anigu sideetanka iyo kun aan qaado iyo waxaan dawladaha hoosiyo balsi waxawan waxaan u galee xeerkaana taaban maayo oo golo wakiilana waa ansixiyey lixdaa bilood oo dhammaada mooyaane cid taaban kartaa madaxweynehi u saxa meelaha kale ee dawlada hoose iyo sideetankaas in aan u xagxagno mooyaane wax na kuseeya oon geli karno maaha waayo arigaa ku jira ariinadaa qaylinaysa buuli waxaa qaylinaya buuli kuwa geela waxaa qaylinaya kuwa gawaarida yaryar de waa ceer fara badan gabagabadii halkan waxaan ku sidnaa lacag warbixintii wasaaradda biyaha oo wakaaladdu nala gashay nimanka halkaa afar beer baa laga soo qaadaya lacagta iudaa bixisay waa saddex iyo labaatan milyan oo dollar oo e oo oo euro lacagta afar beer baa halkaa laga keenaya halkaana beerkii carab bishan inuu yimaadaan rajaynaynaa buuri oo sidii berkadu ay ahaayeenna halkaa loo saaro bariga iyo koonfurta kuwanina waa boorhoollo ceelo noqodayo iyo afar beer oo xaggan laga keenay muhiimaddu waxa weeyaan nimankii booyadaha iyo waxaa isku maqan guddigii meel fiicanna way u maraysaa ilaa maalinta ilaa maantana marba waa wareegaynay maanta inay dhammaystaan baa laga yaabaa sideetankaa wax ka daayaa iyo halkan kale wax ka daayaa iyaga laftooda anagu waanu cadla celino markaanu xisaabinay lixdii bilood maalintii waxaa booyadda qabanaysa waxay noqotay kun iyo shan boqol oo shil boqol iyo sideetanka cisho marka saddexda boqol ee waddada ay marayaan lagu samaynayo lagu kordhiyey markaanu xisaabinay waxay noqotay kun iyo shan boqol oo shilin booyadu maalintii inay inay qabanayso lacagta saddexda boqol suuragal way meel noqon weyday iyadoo caruurtii saacadeedii bixinaysa kun iyo shan boqol ninkii waddada maraysa inaanu nidhaahno halaga jaago daawoodna waanaan lahayn baankay ninkaale hadalka waa badiyey labada qodobeed loo dirteen labada arrimood bay ahaayeen wasiirkii iyo wakaaladii biyuuna waxay naga codsadeen annaguna aanu ka aqbalno inay golaha yimaadaan oo warbixin ka bixiyaan